جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim fiid wanaagsan akhyaaree kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan jabhadda faano ee amxaarada ayaa sheegtay in dagaallo ka dhacay waqooyiga itoobiya ay ku dileen boqolaal askariih oo ciidanka xukuumadda xabashida itoobiya taliyaha ugu sarreeya dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa booqasho qarsoodi ah ku tegay gobolka jubbada hoose xilli mugdi uu sii galayay howlgalka kufaarta afrikaanta askar ka soo baxday safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibtay wilaayada islaamiga hiiraan xilli uu sii kordhayay qulqulka maleeshiyaadka taa'ibiinta ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ardayda rowdada mu'asasada al-xikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa isniin sagaaliyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan haddaba walaalkeen yaasir maxamed oo ku sugan deegaankan ayaa inoo faahfaahinaya wararkii ugu dambeeyey ee deegaankan mujaahidiinta ay la wareegeen waad mahadsan tahay walaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa goordhow si buuxda oo nabadgelyo ah kula wareegay deegaanka tardo oo ah deegaan muhiim ah oo dhaca bariga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaankani ayaa isaga cararay kadib markii ay maqleen in mujaahidiintu ay kusoo wajahan yihiin walaalka deegaankani oo ahaa deegaan muhiim ah ayaa ahaa talis weyn oo ay lahaayeen maleeshiyaadka riddada bariga hiiraan wuxuuna deegaankani tardo sannadihii lasoo dhaafay noqday deegaan uu cadowgu ku soo maleego dhagaraha iyo sharqoollada cadowga uu la damacsan yahay muslimiinta allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan ciidamada mujaahidiinta ayaana maanta si buuxda ula wareegay deegaanka tardo raayada tawxiidka ayaana laga taagay mujaahidiinta ayaana sugaya ammaanka deegaanka walaalka deegaankani ayaa ah deegaan istaraatiiji ah wuxuuna qiyaastii lixdan kilomitir u jiraa degmada buulaburte halka degmada jalalaqsina uu u jiro qiyaastii afartan shan kilomitir kadib qabsashadii mujaahidiintu ay qabsadeen degmada muqokori ee bariga wilaayadii hiiraan waxaa cadowga soo wajahday cabsi iyo qoobgariir xooggan taasi oo sababtay in cadowgu uu isaga cararo deegaano fara badan oo muhiim ah sida deegaanada moore eri iyo xaawogadiid iyo maanta oo uu isaga cararay deegaanka tardo oo ay mujaahidiintu la wareegeen walaalka waxaa weli sii socdaa howlgallada iyo futuuxaadka bariga wilaayadii hiiraan mujaahidiinta ayaana gaaray deegaano cusub oo muhiim ah allah subxaanahu watacaala ayaana ku mahadsan wixii soo kordhana dhegeystayaasheena waan la soo socodsii doonaa insha allah dhanka kale mu'asasada alkataa'ib waxay galabta baahisay sawirada la wareegitaanka mujaahidiinta ee deegaanka tardo ee bariga wilaayada hiiraan waxaana sawiradan lagu arkayaa raayada tawxiidka oo ka babanaysa bartamaha deegaanka gaar ahaan aargada deegaankaas oo ku taalla bartamaha magaalada tardo jabhadda faano ee amxaarada ayaa sheegtay in dagaallo ka dhacay waqooyiga itoobiya ay ku dileen boqolaal askari oo ciidanka xukuumadda xabashida itoobiya sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed iska horimaadada hubeysan ee u dhexeeya maleeshiyada faano iyo ciidamada xabashada itoobiya ayaa lagu soo waramayaa inay sii xoogaysanayaan iyadoo kooxda faano ay sheegtay inay dhegta dhiiga u dartay ku dhowaad afar boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka dowladda jabhadda faano waxay xustay in askartan faraha badan ay ku xasuuqday dagaalo culus oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka woleega oo ka tirsan deegaanka ormada sida ay sheegtay ethyu news oo ah warbaahin maxalli ah oo si dhow uga warbixisa dhaqdhaqaaqa faano taliska woleega ee kooxda ayaa sheegay in dagaalyahanadoodu ay weerar abaabulan ka fuliyeen shan jiho oo kala duwan oo ka tirsan degmada kiilmuu ee woleega iyagoo dagaal culusla galay cutube ka tirsan militariga federaalka taliska faano ayaa sheegay inay dileen ugu yaraan laba boqol iyo siddeetan askari ayna qabteen labaatan iyo shan kale oo ay ku jiraan laba taliyo oo ay darajadoodu tahay gaashaanle waxayna gacanta ku dhigeen hub aad u badan oo ay ku jiraan laba boqol iyo sagaashan qore oo aka afartan toddoba ah hal qore oo dhishiika ah iyo afar qore oo ka mid ah noocyada culus ee lagu rakabo baabuurta geesta kale dagaalyahanada faano ee ka howlgala gudaha gobolka amxaarada ayaa sheegtay horumarro ballaaran oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen deegaano ay ka mid yihiin goojam goondar sheewa iyo woolo ilwareedyo laga soo xigtay dhinaca faano ayaa sheegay in kooxdaani ay weerar ogaalceliska ku qaadeen kow iyo toban jiho oo ku socday howlgal loogu magacdaray miimuro gedebay oo loogu aarayay kow iyo toban qof rayid ah oo dhowaan ciidanka xabashida ay ku xasuuqeen gudaha magaalada gedebay maleeshiyada ayaa shaaciyay in gulubkan cusub ee loogu aarayay dadka shacabka ah lagu dilo ugu yaraan sagaashan iyo kow askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya iyo weliba kow iyo toban sargaal oo ka mid ahaa xisbiga abiy axmed ee loogu yeero barwaaqo dagaaladan u dambeeyey ee sida baan loogu wiiqiyay ciidanka xabashada etoobiya ayaa muujinaya fasilka ku yimid howlgal cusub oo dhowaan ay ku dhawaaqday dowladda federaalka kuna mudaysnaa ilaa toddobada luulyo kaas oo ay sheegtay inay ku soo afjarayso maleeshiyaadka faano mahadsanid marwan taliyaha ugu sarreeya dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa booqasho qarsoodiha ku tegay gobolka jubbada hoose xilli mugdi uu sii galayay howlgalka kufaarta afrikaanta cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixintan inoo haya taliyaha guud ee ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee kenya gaalka lagu magacaabo david kata ayaa socdaal ku yimid gobolka jubbada hoose xilli xaalad hubinta la-aana uu wajahayo duulaanka ciidamada kufaarta afrikaanta david kata ayaa socdaal indhendhena ku maray saldhigyada ciidamada saliibiyiinta kenya ay kaga sugan yihiin magaalooyinka dubley afmidow iyo kismaayo socdaalkiisa ayaa lagu sheegay inuu daarnaa sidii kor loogu qaadi lahaa macnawiyaadka ciidanka kenya oo muddada sannadaha ku goodoonsan xeryaha ay kaga sugan yihiin koonfurta soomaaliya taliyaha ciidanka kenya ayaa intii uu ku guda jiray booqashadiisa waxa uu soo hadal qaaday khatarta uga imaanaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo marxaladan ku tilmaamay mid xasaasi ah kumanaan ciidamo saliibiin ah oo ka socda dowladda kenya ayaa duulaan ashaadaladirnimoa ku jooga dalka soomaaliya iyagoo saldhigyo dhowra ku leh gobolada jubbada hoose iyo gedo ciidanka kenya ayaa isbahaysiga kufaarta afrikanta kusoo biiray sanadkii labada kun kow iyo toban iyada oo natiijo qaraar ka dhexshay duulaankaasi waxayna ku weysay kumanaan askari halka dhaqaalaha iyo amniga gudaha ee dalka kenya uu gaaray dhaawac culus mahadsanid cali yare askar ka soo baxday safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibtay wilaayada islaamiga hiiraan xilli uu sii kordhaya qulqulka maleeshiyaadka taa'ibiinta ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga sida warbixintan uu ku haya casaam carafaat degmada boqa qable waxay wilaayadda hiiraan ku soo bandhigtay shan askari oo taa'ibiin ah kuwaas oo ka kala tirsanaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedka gaalaraaca ee puntland iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee macawusleyda ee bariga wilaayadda hiiraan askartan taa'ibiinta ee shanta ah ayaa lagu kala magacaabaa cabdi cilmi cabdi waa macawusleyda deegaanka waaweyne ee bariga wilaayadda hiiraan waxuuna murtadiinta kala soo goostay qor r b g ah iyo risaastiisa maxamuud abuukar yuusuf oo ka tirsanaa milatariga ridada laguna soo tababaray beledogle kana soo dagaalamay gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maxamuud maxamed cabdi oo ka tirsanaa milatariga ridada oo qayb ka ah duulaanka cadowga deegaano ka tirsan wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose isaaq ibraahim isaaq geedi oo ka mid ahaa maleeshiyaadka ridada kana soo qaybgala dagaalo badan oo ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe sida dagaalka weynaa ee aadan yabaal cismaan xuseen axmed oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada puntland waxaa murtadiinta uu ka tirsanaa muddo toddoba sano ah askartan ayaa markii towxiidka loo qabtay kadib waxaa waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga andalus waxayna ka warbixiyeen shaqooyinka ay la soo qabteen cadowga allah aniga magacayga markaa ku bilaaba cabdi cilmi cabdi ayaa laydhahaa waxaan ka soo baxay deegaanka waabweyn macawsleyda ka mid a macawsleydaas marka waa ka soo baxay waxaana imaaday walaayada islaamka taasoo aad laygu soo dhoweeyey marka waxaan leeyahay dadkaas qabaalaadka oo halaaga lagu wado oo maaragtay dadkan calool ushaqaystayaashoodaho ay halaagay ku wadaan ha ka waantoobaan aniga qori sabane iyo boosh ayaa kala soo ayaa ka soo qaatay macawisleydaas oo lagula dagaalamayay islaamka marka ilaahay ayaa ku mahadsan marka dadkaas waxaan leeyahay ha soo dhowaadaan gacmo furan ayaa lagu soo dhoweyna xaqana ha fahmaan halaag yaa laydii horseedin sanbaloolshe iyo ninka la yidhahda bashaarefe iyo cali jayte wallaahi ilmahay dhalaan hatee dalka ma joogaan soomaaliya ma joogaan marka dadkaas ninka la yidhahda waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay usoo noqda magaceedu waa maxamuud abuukur yuusuf ka tirsanaa ciidanka militariga ah muddo ku jiray ciidanka ugu biiray xamar tababarka ku soo qaatay baladoogle markii tababarka soo qaatay lagu soo celi xamar markii hubka la sii ka howlgalay misegawaay misegawaay kadib dagaaladii ka dhacay haddana xamar soo galay oo ka tirsan ciidanka militariga ah gaar ahaan madaxtooyo kasii tirsan seban seban kana soo qayb qaatay dagaala oo lala galay muslimiinta axmed axmed cabdi ciidamada militari gaar ahaan guutada shii labaatanaad qayb toddoba iyo labaatanaad maanta dareenkayga inaan shacabnimadayda hore ku laabto aan ku laaban meeshaas dambe saddex dagaalaha wax dagaal cows weyne iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose saddexaas meelo kala hayn taas fakatax ahayd lama sheekeyn kara saxaaba lagama sheekeyn kara taas tan ka xasuusto kolley dagaalka nin bal xabadday bilaabatay nin walba dhinac ugu jiri sax ninkii dhintana wadhanka ninkii dhintana waa orday soo ma kolley dadka ordo aan ku jiri dadka ordo aan fakataxan aan ku jiri magacayga hor isaaq ibraahim isaaq giid ciidanka ila tagay oo ilaalo garan loo yaqaano gaar ahaan guutada guma shan sano tababaraan ku jiray saddex sanan cadowgaan u shaqayhay magaalada baydhabo aan ku qortay dagaalkii igu dambeeyay hadda aadan yabaalo iyo kii daaronimo ka dhacay iyo kii aal cali axmed alkowsar naftarkeeda waan ku dagaalnay adiga waxaan lasoo koobi kara rumigood ilaa meelo badan baan kasoo dagaalay wallaahi markasta harta adowga kalsooni male asagaa jabkiisa badan ma fahantay asagaana orodkiisa badan marka saasaa jirtay marka wixii meesha ka dhacay arakaduna jab weynba meesha nagu gaarsiisay waa tii lagu kala orday murtadkii u weynaa showte iyo waxaa uu joogay ninkii la dhihi jiray adowa markii dambena waa tii lixisa markii ahayd magacayga saddexan waa cismaan xuseen axmed anu waxaan ka tirsanaa ciidanka daraawiishta puntland waxaana tababar ku qaatay carmo laba bilood oo tababar ah toddoba sanana waa ka shaqaynaya toddoba sano ciidankaas ka tirsanahay deeda kale daruufo jira awgeed iyo burbaleen igu taagnaay ayaa waxaan igeliyey soomaaliya waxay dhahdaa bidaar sibaqay kugu gashay waxawey arrinkan waa ku dhacay tuaala kuron yahay in mar haddii xaaladii igu adkaatin waxaa yidhi bal sidaan tala mahane go-aanaan gaaray in meeshii ka soo baxo oo mujaahidiinta u imaado wilaayaadka islaamiga waxaa si raaxraxana u soo gaaraya askarta taayibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid casam ugu dambeyntiina ardayda rowdada mu'asasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada islaamiga ah ee bakool halkan waa xarunta mu'asasada alxigma qismigeeda rowdada faraceeda deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool caruurtan da-da yar juhdi iyo dadaal dheeraada ayaa lagu bixiyey waana caruur qaarkood hadalka aan si fiican ugu hadli karin balse aqrin kara qur-aanka kariimka iyo adkaarta maalin weliba la aqhriyo taasoo muujinaysa in caruurtan mustaqbalka dalka la geliyey juhdi ka weyn kuwa la geliya ardayda kale maadaama ay yihiin arday aad u yaryar maskaxdooduna ay wax badan qaban karto idamka alleh waxaa la xifdisiiyey adkaarta kitaabka xisnul muslim gaar ahaan adkaarta la akhriya maalin weliba iyaga oo dusha ka xifdiyey waxay sidoo kale bartaan qur-aanka kariimka mahad alle kadib waxaa juhdigan iska leh maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool oo muddooyinkii dambe sare u qaaday dadaalka dheeraadka ee uu ku bixinayo ardayda da-da yaryar ee mustaqbalka dalkan waxaa sidoo kale juhdigan kaalin ballaaran ku leh waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka oo iyagana muujiyay dadaal dheeraad ah oo ku aadan waxbarashada ardayda yaryar kuwaasoo mar weliba ka warhaya waxbarashada carruurta kuna ogaada iskuulaadka maraakiista madaarista iyo goobaha waxbarashada ardaydan da-da yar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen qeybo ka mida waxyaabihii ay barteen iyagoona bandhigga ku dhex qabtay xarunta mu'asasada alxigma faraceeda deegaanka ceelansaar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أذكار استيقاظ من الموت الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر هجر وشرد هجم فوثب قفز فوقع خلق لك قهر
wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan makaatibta dacwada iyo tacliinta ayaa sare u qaaday waxbarashada ubadka waxaana macaahidda maraakista iskuulaadka iyo dhammaan goobaha waxbarashada wilaayada laga dareemayaa sare ukac ballaaran oo ku aadan dhanka waxbarashada diini iyo maadi intaba warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu